بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal waa qisooyin maalmahan insha allah aynu ku nasanaynay waktiga iskumaynaan dhaafinaynay casharaynu kala soo baxaynay waxaan isleeyahay bishan ramadaanna qofka dareenkiisa wax badan waa inay kusoo kordhisaa mustaqbalkiisana waa inay wax badan ka tartaa ilaahayna haynagu wada anfaca dhammaanteen qisada maanta runtii aan ugu talagalnay waxa ay ku saabsan tahay alhima alcaaliya qofka in hankiisu sarreeyo hamadiisu inay meel sare joogto waana ta nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama saxaabadiisa uu ku barbaariyey ummadda islaamkana laga doonayo hankaagu waa inuu meel sare jooga han adduunyo oo qura waa inaanu noqon waa inuu noqdaa han adduuniyo iyo aakhiraba kor u qaadayo waa inuu yahay qur-aanka kariimka ah ayaa intaynaan qisada bilaabin arrinkaa ina tusay qofka hankiisu gaaban yahay inaanu qiimo lahayn qofka hankiisu sarreeyo adduunyaya aakhirabana inuu yahay mid ilaahay abaal uu siinayo weyn ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka qur-aankiisa waxa uu ku yihi fii suurati اlbaqara famin annaasi man yaqulu rabbana aatina fi اddunya wma lahu fi اlآakhirati min khalaaq waminhum man yaqulu rabbana aatina fi اddunya xasana wafi اlآakhirati xasana waqinaa cadaaba الnaar laba qolo ayaa ayay aayadahaasi ka warramayaan mid hankiisu kooban yahay wax yaroo saka arkaya oo adduunyo ah iyo mid hankiisu ka ballaadhan yahay intaa oo adduunyaya aakhiraba doonaya inuu kor u kaco marka ilaahay wuxu uhi jala jalaaluhu famin annaasi dadkii waxaa ka mid ah oo qoladii hanka gaabnayd man yaquulu mid odhanaya uun rabbanaa aatinaa ilaahow isii fi dunyaa adduunyada unbuu odhanaya ilaahow caafimaad ilaahow caruur ilaahow waxyaabo yaroo iska kooban ayuu odhanaya wamaa lahu fi laakhirati min khalaaq aakhira kuma laha wax nasiiba hankiisaa gaaban ilaahii weynaa ee aakhire iyo adduunyaba iska lahaa wuxuu ka dalbaday oo qura maxay adduunyo hanka sarana muxuu ahaa ta dambe ayaa baaqiya inuu taa dambe u badiyaabay haydba deedna qoladii hankooda siraysay ayaa ilaahay ka warramay markaasaa ilaahay wuxuu yihi wa minhum bani aadamkii waxaa ka mid ah man yaquulu mid isagu leh kaa hore khilaafsan oo leh rabbanaa aatinaa ilaahayow nasii fi dunyaa xasana adduunyada ma ilaabayo adduunyada ilaahow wanaagna sii culimadu waxay ku fasiraan wax allo wixii adduunka wanaagiisu ku jiro haddii ay tahay arsaaq xalaala haddii ay tahay oori wanaagsan hadday tahay ubad wanaagsan hadday tahay qanaaco hadday tahay cilmi naafica hadday tahay camal saalixa wax allo wixii wanaagsanaa horumar iyo wanaag nagu sii adduunyada waa han laakiin hankooda intaa kuma koobnee wa fi laakhirati xasana aakhirana ilaahayow nicmooyinka waaweyn nasiibay ayay leeyihiin waa jannadii waa raalli ahaanshihii waa wanaagga halkaa yaalla halkaa aakhiro marka la taga musiibo weyn baa jirte waqinaa cadaaba annaar ilaahow cadaabka naarta iyo ololkeedana ilaahu naga badbaadi aayadaha haddii aada ila fahanteen qisadan ila dhegaysta qisadani waa qiso saxiixa waxaa warinaya abu yacla fii musnadihi ibnu xibbaan fii saxiixihi xaakim fi lmustadraj waana saxiix calaa shardi shaykhayn wasaxaxahu sheikh alalbani bal u fiirsada xadiidka waxaa warinaya abi muusa alashcari aada u dhigo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa abi muusa alashcari waxa uu yidhi nebi moxamed ayaa maalin maalmaha ka mida waxa uu u tegey nin reer miyiya yacni nin reer miyiya oo reer baadiyaa ayaa nebiga martigeliyey nebigaa la martigelinaya sala allahu calayhi wasalam ninkii reer miyiga ahaa nin qiimo badan buu ahaa nebi moxamed baa maanta caawa u marti ama maanta u marti ah fa akramahu nebiga waa soo dhoweeyey oo waa maamuusay oo waa sharfay martida in la ilaaliyo ayaynu halkaa ka fahmayna nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam muu ahayn abaalka loo galo mid ilaaba dad badan oo abaalka loo galo ilaabaa jira nebi moxamed ninkii sharfay ee karaameeyey inuu abaal gudu doonay markaasaa wuxuu warday annagu waa kuu nimid hadal maqaalkiisii itina noo kaalay annagana marka yaga adigu maantaan kuu nimid waadna karaamaysay adiguna markaaga noo kaalay itina ninkii reer miyiga ahaa ayaa nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam u yimid nebigu wuxuu doonayaa in ninka sharfo oo uu karaameeyo oo uu abaalgudo nebigu calayhi salaatu wasalaam deedna ninkii reer miyiga ahaa ayaa waxa uu ku yihi sal xaajatak warba wax qabso maxaad na weydiisanaysaa maxaan maanta kuu qabanaa hay qof waliba hankiisu halkaas imika ku jiraa dee dareenkaaga imaka halku taagan yahay aduu isqiyaas nebi maxamed oo ku yidhi maxaan kuu qabtaa ama iska daabarurta nebi maxamed sala allahu calayh wasalam ninkii madaxweynaha ama ninkii ganacsada ahaa ee weynaa oo ku yimar yaah maanta maanta maxaad qabsanaysaa dareenkeenaan ka cabiraya haddaba hortaan idin sheega dareenkeena aan cabiro anigu waxaan kaa codsanaya bishan masaariiftii reerkaa ku yaraa adkayde dee bal bishan masaariifteeda isi in mid saa ku hadlaa laga yaabo mid inuu yidhaahdaa laga yaabaa kii yaraabaa jaamacaddii ka baxa sinkadarigii ka baxo jaamacaddii intaa jaamacadda miyaad ka bixin doontaa mid kale waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo la waa iska yaro hawlaha iska yaro badane ka ugu yaro ladani waa reerku bilaabara ahaa inuu guri ma jire dee guri miyaad ila yaro qaban karaysaa meelaha yaro inaan ku meeraysanaa laga yaaba saxaabada laftigoodu saxaabigana waa reer miyi arrinkii salxaajatag waa bal wax qabsa baa la yidhi maanta dee waa inala mid muxuu yidhi nebi allo waxaan doonaya aan kuu sheega dhegeyso naaqatun narkabuha hal aan fuulla buu yidhi hal gaadiid noo noqota hal buu qabsada malahasha waa la fuuri jiray biga awrkaynu inagu isticmaala wa acnusun yaxlibuhaa ahli iyo xanyar ama midhadh riye ah oo reerku listo intaasaan doonaya de wuxuu ku hadlay arrinkii reemiiga intaa yar baan doonayaa buu yihi faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu arrinkaa ma ma ma xiisayn wuxuu doonay saxaabadiisuna halkan ay wada fadhiyaan rag badan oo ka midi saxaabigii albaabada uu furu yihi qabsana halkan uu joogaa saxaabigina wax badan muu qabsan arrimo adduunyo kooban hal iyo xan yaroo riyaa iyo wax yaroo aan badnayn buu qabsaday nebigu halkaasuu doonay saxaabada inuu kan la hadlaya kan uu la hadlayey iyo dhammaan saxaabadiiba inuu u faa'iideeyo hankoodana kor u qaado markaasaa wuxuu ku yidhi intuu saxaabigii hadalkii uu la hadlayay ka booday ayuu saxaabadii oo dhan la hadlay ilan kelmadaasi saxaabadii waktigaa saxaabigaasoo quran ma anfacayso saxaabadii waktigaa joogto o dhan bay anfacaysaa inaga ayay anfacaysaa muslin oo dhan ilaa qiyaamaha markaasaa wuxuu uhi acajastum an takunuu mila cajuuzi bani israa'iil war miyaad ka caajisteen sidii islaantii reer bani israa'iil oo kale wixii ay qabatay inaad qabataan oo aad samaysaan war miyaad ka caajisteen war hankii islaantaasi lahayd oo kale maydaan doon inaad yeelataan saxaabadu islaantaanay maqlinba islaantan iyo reer bani israa'iil iyo hankeeda iyo dareenkeed maway maqal saxaabadii intay soo boodeen bay yidhaahdeen wamaa cajisu bani israa'iil oo islaantaana maxay ahayd islaanta iyo warkeedu muxuu ahaa nebi allow dhegaysta bu an ka warramay haddaba dhegaysta idinkuna haddaba nebigii naga diid in yaroo adduunyaa soo maaha hashii iyo xoolihii iyo gurigii iyo intii yareeda carruurtii jaamacadda lagu daray waa waxa uu diiday wuxuu dhegaysta haddaba aan idin warramay islaantaan idinka warramayaa nebiyullaahi muusa calayhi salaam markii uu ka saarayey reer bani israa'iil masar ee ku meesha iyadaa uu ka saarayey ee uu qixinayey ayaa dalluu ariiqa jidhkii bay ka lumeen jidhkii ay mari lahaayeen ayay seegeen dabeedna war maxay nagu soo kor war maxaa dhacay had iyo jeer dadku markay ka yaro katibto soomala arag war maxayna haystaa markaa deedna waxay faqaaluu maa haada maxaa dhacay may faqaala maa haada nebi muuse yidhi war waa maxay waxaa dhacay deedna odayaashii iyo culimadii reer bani israa'iil ayaa war aanu hayn nebiyullaahi muuse u dhiibay waxay yidhaahdeen waa culimadoodii waliba qoladii aqoonta ulahaa diimahoodii hore ayaa waxay dhaheen yuusufow yuusuf oo nebiyullaahiisoo kay ka soo jeedaana banu israa'iil halkay ka soo jeedaan waa yacquub yacquub baa israa'iil la yidhaha yacquubna waayo waa nebi yuusuf aabbihii markaa waa awowgeennii weynaayo yuusuf calayhi salaam nebi yuusuf lamaa xadarahu lmowtu markay geeridu ku soo xaadirtay masrna wuu jooga ayuu ballan buu ummadda ka qaaday ballankaa uu inaga qaaday waxay ahayd reer bani israa'iil haddaynu nahay in aynaan masr ka bixin ilamaa isagana meydkiisa iyo lafihiisa laga saaro masr waa in marka ma- masr laga baxayo isaga lafaha la isagana la saara oo meydkiisa iyo lafihiisii laga saara dee markaa waxaynu doonay halka waxa ka siiyiin waxa weeye macnuhu waa maxay inaguna waynu iska baxnay lafihii nebi muusena waynu kaga tegnay meesha dee waynagaa lumnay n- n- yuusuf inagana waa waynagaa lumnay deedna nebi muuse war weyn baa loo sheegay oo aanu hore ogeyn deedna wuxu uhi faman yaclamu mawdica qabrihi waar yaa garanaya haddaba qabrigii nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam deedna waxay dhahan lama wada garanayee cajuuzun oo min bani israa'iil islaan reer bani israa'iilaa garanaysa markaasuu cid u dira marsay u timid markaasaa wuxuu ku yidhi dulliinii dulliinii calaa qabri yuusuf waxaan doonayaa qabrigii nebi yuusuf inaad istusto halkaan u soconay eega hadda qaalat waxay tidhi arrinkani waa arrin weyn iskama tusayo anu xataa tucdiyanii xukma ilaa xukun aad isiiso ilaa aada ballan iyo shardi ii fuliso markaasaa wuxuu ku yihi nebiyullaahi muuse wamaa xukmuki oo waa maxay shardiga ama xukunka aada qabsanaysaa deedna waxay ugu jawaabtay talow maanta waan kugu hayaa muusewe boqol geela halkaa soo dhig may odhan de guri ii dhisna may odhan arrimaha iyadu may geline bal maxay tiri bal dhegayso hanka hanka hanka loo baahan yahay waa kaase waa kaan doonaya rabaanta inu kor ugu dallacno waxay tihi akunu macaka fi ljanna adiga waa nebi ilaahay ayaan doonayaa jannada inaan bah kugula noqdo inaan jannada kugula rafiiqo nebi anigu bahda nebiyada ee adu aad ka mid tahay baan doonayaa inaan meeshay galaan la galo bal islaantaa yare aniga meelaha soke xataa jannada markaan gala ma doonayo in meelaha dadka caadigii galaan halka aad gasho muusow ayaan doonayaa inaan galo waxaa la yahay rubaayaadku nebi muuse shardigaa shardi adag wuu yaro karaahiyeystay baa la yidhaha ilaahay baa deedna waxyi kusoo dejiyey deedna wuxuu uhi an acdihaa xukmaha ballankaa ay gabadhu iyo shardigaa ay dhigtay u fuli xaggii allaan laga amray ballankiibuu u saxeexay oo uu ogolaaday gabadhii baa kaxaysay islaantii waa kaxaysay meel biyo fadhiisanoo buxayro ah oo biyuhu isugu ururaan oo markay biyuhu weliba dee muddo had iyo jeer meelaha biyaha markay isugu ururaan muddo bay ku raagaanoo biyuhu markaa biyuhu xataa mararka qaarkood way isbedeli karaan mustanqac meel biyo ay isku ururaan muddo ayay dulgeysay say tiri biyahan ka dhura biyihii baa laga dhuray markaasay tiri haddaba qoda halkaa markaasaa la qoday markii la qodayba waa kaasay tiri ka soo saara haddaba halkaa xabaash nebi muuse lafihiisi laga soo saaro nebi yu nebi yuusuf maxaa maanta muuse maraya waa kow mar alla markii ay heleen xadiidku siduu leeyahay nebiyullaahi yuusuf maydkiisa maydkiisa ay heleen ayaa dariiq u saxmay dariiqii ay ka lumeen baaba u saxmayba islaantaasi isagoo imka in badan oo ka mid ah innagana inagama horeyso maanta maxaa kuugu daray mid baan ku idhi maalin aan hawl buu ii sheegto markaasaan ku idhi aan kuu duceey war ducadu hay damaysa waxay dhiib war aniga war ducadu hay dambaysay du- midna wuxuu yidhi ducadaada iska hayso anigu maku duceeyaaba anigu maku dadkeenna hawshu waa cajiib waa waxyaabaha la doonaya in laga faa'iidana halkanaa ka mid ah saxaabi kale ayaan ku kabaya waa saxaabiga la yidhaahdo rabiica binu kacab alaslami xadiidka muslim baa warinaya nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa uu agtiisa joogi jiray o la la seexan jiray oo agti kuntu abitu maca rasuuli اllahi salى اllahu alayh waslm baa u leeyay nebi moxamed baan la jiifsaday oo aan gurigiisa kala soo toosay nebiga waan u shaqayn jirayoo faataytuhu biwadu'ihi biyahaan u keeni jiray waxaajatihi iyo wuxuu u baahan yahay inan yaroo nebiga u shaqeeya ayaan ahaa qofka dadka u shaqeeyey u khidmeeya ajri weyn buu helaa waa taasi waa la hubaa qofka waalidka u shaqeeya qofka culimada u shaqeeya qofka dadka waaweyn u shaqeeya qofkaasi barako gaaru hela arrinta aada u ogaada dhalinyaro inan kan yar bal dhegaysta nebigu u shaqaynayay biyaha iyo weysada iyo nebigu muxuu u baahan yahay ayuu u keenayay qofka weyni marar badan hawlaha inuu culays bay ku tahay inuu qabsado dabadeedna markaa nebigii hawshii u dhameeyey ayaa nebigu wuxuu igu yidhi buu yihi sal wax qabso bal nabi xasin ummadiisa u rabaynay maxaad doonaysaa halkeeniisu kama cajaradaynu isla dhaqaana ma ka miisna mise ti mise ti islaantaynu u bedelaa ti islaanta ma u bedelaa kormaynu ukacnay imaka taa hore waynu iska xidhnayn ti islaanta ayaynu qabsanaynaa saxaabigani saxaabi qiimo badan bu ahaa inankaa yare qiimaha leh wuxuu ihi faqultu waxaan ku idhi as'aluka muraafaqataka fi ljanna nebi allow waxaan ku weydiisanayaa inaan jannada kugula rafiiqo anigu anna bahdaadaan doonayaa inaan noqdo jannada meelaha suka kusoo meeraysan maayo nebi moxamed halku golaan doonaya inaan la joogo anigu nebigu shardi buu xidhay haddaba war yaa dhegaysta halkaasaan u socdaaye hadal la dooni maayo nebiga inaad la rafiiqdo ma doonaysaa saxaabigaasi siduu u doonayay shardigan unbaa xidhan uu nebigu sheegaya haddaad fuliso deedna nebigu waxa uu ku yihi hortu aw hayra dalik war wax kale ma qabsanaysaa kaasuu yihi qultu huwa dak aniga kaasa iigu dhantay anuu meelahaasi ku soo meeraysan maaye halkaa weyn baan doonayaa buuli wuxuu ihi haddaba arrinku hadduu sidaa yahay fa acinnii calaa nafsika bikasrati sujuudi igula dadaal oo igu kaalmee aniga sujuudda inaad badiso war salaada ogow war faralka ogow war sunnaha ogow war rawaatibta ogow war duxada ogow war salaatuleilka ogow war ragcadaha tukanaysa ogow war salaada mudlaqa ah ee furan ogow sujuudda badi sujuuddii maxaa soo gelaya salaadihii oo dhan baa soo gelaya siday culimadu u badan tahay waxaa kaloo soo gelaya sujuudaha kale qur-aanka de ee sujuudu tilaawa way soo gelaysaa ma doonaysaa inaynu iskubaha noqono inaad rafiiqii la noqoto ma doonaysaa waxa taa kuu fududaynaya inaad salaada ku dadaasho nebi moxamed wuu ka faa'iiday nebi moxamedna shardiba u xidhay waxaa laynaga doonayaa inaguna halkaa inaynu ku xidhno fursadahana waa laga faa'iidaystaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka sheekeeyey maalin maalmaha ka mid a toddobaatan kun oo jannada ku gelaya bilaa xisaab walaa cadaab bilaa xisaab toos bay u gelayaan toos bay jannada u gelayaan lamaba xisaabinayaba waa waa marayaanuun saxaabi baa la dhacay cukaasha markaasuu yihi nebi allow inaan toddobaatankaa kun ka mid noqdo iigu ducee markaasuu anta minhum ka mid baa tahay saxaabadii oo dhan baa xaysay saxaabi kalea soo booday hadday toddobaatan kama intii saxaabadu qaadato bal ka waran nebi maxamed hal qof buu ka siiyey fursaddii markaasuu yihi sadaqaka biha cukaasha cukaashaa doorkan kaaga dheereeyey saxaabigan kale we ukaadi buu ihi cukaashaa ka mid noqday furaska lama dayaco jaaniskana waa laga faa'iidaystaa ummad hanlana aynu noqono adduunyadeenna iyo aakhiradeenaba rabbana aatina fi اdunya xasana wa fi اlaakhirati xasana waqina cadaab الnar wslى اllahu calى nabiyina mxamed